بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة waxaa la yidhaahdaa suurat alcasri waa suura makiya ah magaceedana walcasridaa hore ee suuradda bilowgeedaa ayaa laga soo qaatay waa suurad xagga alfaadeedu lafdigeedu uu yar yahay laakiin macnaheedu uu aad baliiq u yahay oo aad u xeel dheer weeyaan ilaa imaamu shaafici raximahu llahu tacaala uu yidhaahdo markuu suuraddani ka warramayo low tadabbara annaasu haadihi suura lawascathum hadalkaasuu leeyahy suuraddan saddexda aayadood ka kooban dadku hadday ku tadabburi lahaayeen oo il cusub ay ku eegi lahaayeen oo ku fakari lahaayeen ayadaaba ku filnaan lahayd buu leeyahay lawasicathum uma baahnaadeenba wax kale ayada keligeeda ku filnaan lahaa suuradda marka qiimaheeda ay leedahay waxaa ka mid ah sida uu warinayo tabaraani fi lawsad oo ku warinayo ou ka warinaayo can cabdillaahi bni lxusayni wakadalika imaamu lbayhaqina oo warinayo wuxuu oran jiray cabdulaahi bni xusayn kaana arajulaani min asxaabi rasuuli illaahi sal allahu alayh waalih wasalama ida iltaqaya lam yaftariqa ila cala an yaqra'a axaduhuma cala alaakhari suurat alcasri ila aakhiriha uma yusallimu axaduhuma alaakhar yacni wuxuu yidhi laba nin oo saxaabada ka mid ah oo asxaabtii nebiga ka mid ihi waxay ahaayeen hadday kulmaan inaynan kala tegin ilaa suuraddan midkood midka kale uu ku dul akhriyo markay kala tegayaan suuraddan baa midkood akhrin jiro kan kale ku dul akhriyi jiray markaa kabacdi bay intiisi salaamaan ayay kala tegi jireen saas ugu kala tegi jireen marka suuraddan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku bilaabayaa dhaar makhluuqiisa qayb ka midana uu ku dhaaranayo wuxuuna ugu dhaaranayaa allah bani aadamka jinsiga insaanka la yidhaahdo dhammaantii inuu khasaaro ku jiro khusraan inuu ku jiro fi dunya adduunka intuu joogo inuu khasaaro ku jiro ilaa dadka afarta sifo laga helo mooye afar tilmaamood dadkii laga helo khasaaradaa way ka baxsanayaan afarta tilmaamood ee suuradda noo sheegi waa aliimaanu kan koobaad kan labaadna alcamalu asaalix kan saddexaadna altawaasi bilxaqi kan afraadna altawaasi bisabr afartaas ilaahoo la rumeeyo aliimaanu billaah oo lala yimaado camalkii saalixa ahaayoo la raaciyo iimaankii dacwadii iyo xaqii oo loo istaago oo dadka khayrka loo dardaarmo alamru bilmacruuf annahyi can munkar iyo in lagu sabro sabir arrimahaas afartaa qofka yani maaragtay la yimaado khasaaradii waa uu ka baxay weeyaan khusraanka waa ka baxsaday marka suuradda arrimahaas ayay ka warramaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim waalcasri casarkii baan ku dhaartay casrigii baan ku dhaartay ina alinsaana insaanka oo bani aadam ka ihi la fii khusrin khasaaro dhexdeed mid ku sugan weeye khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu dadkii allah rumeeyey mooye rasuulkiisa rumeeyey mooye dadkaas al-iimaanu billaahi la yimid warasuulihi kuwaas khasaaradooda ka fakadeen oo weliba wacamiluu saalixaati wacamiluu sameeyey oo falayoo la yimid asaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha wanwanaagsanna sameeyey oo kulmiyey aliimaanu billahi walcamalu saalix aliimaanu walcamalu saalix dadka kulmiyey dadkaas mooye kuwaas khasaaro kuma jiraan oo watawaasow isku dardaarmay haddana bilxaqi xaqa isku dardaarmay khayrka isku sheegay wixii wanaaga isku dardaarmay watawaasow isku dardaarmay bisabri sabir iyo dulqaad isku dardaarmay kuwaasi khasaarada kuma jiraan dadka afartaa sifa laga helo khusraan kuma sugna weeyaan allah subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay qasamka dhaartaas oo ah casriga lagu dhaarto casrigii marka maxaa loo jeedaa casrka maxaa la yidhaahdaa culummadu macaani dhowra bay ku sheegaan waxay qaarkood leeyihiin casriga waxaa loo jeedaa wa azamaanu aladii yaqacu fiihi xarakaatu bani aadam min khayrin wa sharin yacni zamanka iyo wakhtiga oo bani aadamka xarakaadkooda iyo dhaqdhaqaaqooda afcaashooda uu dhex dhaco ama shaygaasi uu samaynaya xarakadaasi khayr ha noqoto ama shar ha noqote zamanka aan ku dhex jirno ayaa loo jeedaa sidaasay leeyihiin marka zamankaas waxau ilaahay ugu dhaaranaya cibrooyin in lagu qaato oo qofka ay ku cibro qaataan baa la doonaya maxaa yeele cibar baa ku sugan wakhtiga zamankuna wuxuu ka kooban yahay ad ogtihiin muruuru leyli wanahaar habeenka iyo maalinta socodkooda ayuu zamanku ka kooban yahay habeenka iyo maalinka isbadbedelayo cibraa ku jirto marka inaan ku cibro qaadanno oo aanu garanno oo rabbigeenna aan ku garanno daraaddeed buu rabbi ugu dhaaranaya subxaana wa tacaala marka macnahaas waa la yidhaahdaa oo culammada mufasiriinta way ku sheegaan ama in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa casriga salaat lcasri salaada casarka ah ayuu rabbi ku dhaaranaya subxaanahu wa tacaala salaada casarna sidaa og tihiin waxay aayadda fii suurati albaqara ku jirto mufasiriintu ay ku fasiraan salaada casarka inay tahay markuu rabbi leeyahay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta waquumuu lilaahi qaanitiin markuu rabbi leeyahay salaadihii oo dhan baa la yidhi xifdiya markaasaa gooni waxaa looga soo saaray salaat lwusta ayaa la yidhi xaafiduu cala salawaat wasalaat lwusta salaat lwusta wa salaat lcasri bay mufasiriintu ku fasiraan wey marka salaada casarka ah oo ilaahay uu faray muxaafadadeeda iyo ilaalinteeda ayuu rabbi ku dhaaranayaa macnahaasna waa la yidhaahdaa weeyaan marka nooc mid kasta uu noqdaba allah subxaana wa tacaala makhluuqiisa inuu ku dhaartahi waa u bannaan tahay annagaana naloo ogolayn inaan makhluuq ku dhaaranno ciday doono ha noqoto malag inaad ku dhaarato laguma ogola nebi iyo rasuul inaad ku dhaarato lama ogola waalidka iyo dad saalixiin inaad ku dhaarato lama ogola makhluuqaadka kaleo dhan laguma ogola inaad ku dhaarato alla oo keliya inaan ku dhaaranno baa la rabaa weya allah wuxuu leey walcasri casarkii baan ku dhaartay ama zamankii ha noqdo ama salaadii casar ha noqotee ina alinsaana insaanku la fii khusrin khasaaro dhexdeed buu ku sugan yahay marka ina alinsaana asha ku jirta alinsaanu waa aljinsiya la yidhaahdaa wa istiqraaqu ljinsi baa la yidhaahdaa waxay kulminaysaa jinsulinsaan oo dhan nooca insaan la yidhaahdo oo dhan khasaaro iyo halaag buu dhexdeeda ku sugan yahay lanna alkhusraan khusriga waxaa la yidhahda alkhusru wlkhusraanu markay leeyihiin yani culummadu ay tacriifiyaan waa annuqsaanu wadahaabu ra'su lmaali baa la yidhahdaa khasaaro maxaa la yidhahdaa qofka markuu ganacsi galo oo tijaaro uu galaahi haddii xoolihii ra'sumaalka ahaa ay u badbaadaan wax ribixna uusan helin hebel waa khasaaray lama yidhaahdo khasaaro ma aha khusraanku waxa weeye markii ra'sumaalka laftiisa aa weydo ama isagoo dhan aa weydo ama ay wax ka dhumaan baa khusaaro la yidhaahdaa marka insaankii ra'sumaalkiisiibuu waayey sidaa darteed buu khasaaro ugu dhacay ayaa la leeyahay khasaaro ku sugan yahay bani aadamku إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين كوي مويه آمنوا إله الرميي والإيمان بالله ليني كوا سالك صورين أيه خساركم جيران الإيمان بالله وادكتهين حديث جبريل وفي صحيح مسلم كسوغا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركو ويديوه أخبرني عن الإيمان وأشهد وحويري أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره يعني أركان الإيمان ستة أي نبي أتريه صلوات الله وسلامه عليه marka intaasoo idil iimaankay ka mid tahay qofka inuu iimaankii la yimaado oo ilaahay uu rumeeyo rusushiisa rumeeyo malaa'igta uu rumeeyo kutubta rabbi soo dejiye uu rumeeyo inuu yowmal aakhira rumeeyo inuu qadarka khayrkiisa iyo shartiisaba alla inay ka yimaadeen inuu rumeeyo iimaanku waa kaas weeyaan uma inuu cilmi u yeesho iimaankaasaa la rabaa oo qofku inuu macrifo u leeyahay rabbigiisa inuu macrifo u leeyahay oo cilmi u leeyahay allah inuu qofku cilmi u leeyahay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam inuu cilmi u leeyahay diinkiisa inuu cilmi u leeyahay waa saddexda su-aalo qofku markuu qabriga galo la weydiin doono weeye hadduusan qofka aqoonin saddexdaasi wadaad inta talqiin la kor fadhiista yidhaahdo hadduu kuu yimaado laba malag oo ku yidhaahdaa mar rabbuka faqul rabbi allah dheh talqiintiisa waxba kuu tari mayso haddaadan aqoonin wuxuu kuu laqinaayo waxba kuu tari maayaan adiga inaa barata baa la rabaa man rabbuka baa lagu weydiin waman nabiyuka baa lagu weydiin wamaa diinuka baa lagu su'aalay marka waa inaa cilmi u leedaho taqaana maxaa yeele ilaahay nabiyullaahi maxamed uu ku yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik walilmu'miniina waalmu'minaat فاعلم أنه لا إله إلا الله توحيد كبر الشديسة نبي الله محمد إله أمره سبحانه وتعالى ضرب للي علم وياله لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله قفك إنه إيمان كاس أوليه علم أوليه والله قمار مانوي إنه قفك علم أوليه بالربع إلا الذين آمنوا إيمانك ذاتك ليمد أيه خسارة وائك بحثدين ولبا وعملوا الصالحات وعملوا سميين oo falay as-salihat al-a'mal as-salihat a'maashi wan wanaagsaneed la sameeyay amalka wanaagsanna amalku wuxuu saalix ku noqdaa sida ogtihiin laba sharti markii laga helo laba sharti markii laga helo ayaa amalku saalix uu noqonaya hadii labadooda la waayo saalix ma aha midkood hadii la waayana saalix ma aha amalkaasi amal saalix lama oranayo amalku muxuu saalix ku noqdaa wuxuu ku noqdaa al-ikhlaas wal mutaaba'a labadaas ku noqdaa in ilaahi subhanahu wa ta'ala amalkaaga u barax tirto oo keligii aad amalka sameynaysaa u sameeyso cidna aadan la wadaajinin la malak muqarraba wala nabi mursala in aadan la wadaajinin wala wali saalixa aadan la wadaajinin alla keligii inaad amalkaaga u barax tirto baa laga rabaa ثم وانه عمل كاد متابعه عليه والنبي الله محمد اكو راعده صلوات الله وسلامه عليه marka ikhlaaska qofka muxuu kaga badbaadaa amalkiisa markuu ikhlaas uu leeyahay shirkigu kaga badbaadaa ama shirkigu midkii mukhrij can ilmilla ha noqdo oo kufriga aha oo diinka qofka uu kaga baxay ama kii maaragtay camalka burinayo riyaa naaska ahaaye shirkul asghar la yiraahdaba haba noqdee wuu kaga badbaadaa ikhlaaskaasi weeyaan amalkiisa waa u badbaadaa ka labaad waxa weeye mutaabacadana wuxuu kaga badbaadaa bidcada qofka kaga badbaada bidca kuma cibaadaysto qof mutaabaca nabiyilaahi maxamed u sameeyey bidca iyo isaga waa kala fogaanaya marka camalku wuxuu saalix ku noqdaa al-ikhlaas walmutaabaca ikhlaas oo ilaahay camalka loo barax tiro nabi maxamed oo diinkaas siduu ilaahay uga soo qaaday oo noogu keenay lagu raaco ziyaadaad aan lagu darin wax ziyaada aan lala imanin taasuu qofka ku badbaadaa weeya marka dadka al-iimaan wal amal salih jawarixdoodi xubnaha ka sameeyay amalka salixa kulansaday labadaasi waa ay ka badbaadeen khusraanka qofka labadaas qofkii kulansaday khasaaradii waa uu ka badbaaday weey markaas uu rabbi yiri wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw isku dardaarmay hadana bil haqqi haqqi isku dardaarmay yaani qaar kood ba qaarka kale haqa u dardaarmay haqa soo ah يعني توحيدك الإيمان بالله أعماش الصالحة أحيد القيام بما شرع الله عز وجل الله وحو جديه وقفك ووستاقه الرماها صائدين أيال إلى التواصي بالحق marka macnaheedu waxa weeye qofkii laa ilaaha ila allah muhammadur rasuulullah cilmi u yeeshay oo iimaankiisi cilmi u lahaa uma markuu cilmiga u helay haddana ku camal falay cilmigiisi ku camal falay oo camal saalixa la yimid markuu la yimaado oo iimaankiina uu la yimid camalkii saalixana uu sameeyo inuu la aamuso la fariisto lama rabo waa inuu atawaasi bilxaqi sameeya dadka khayrka u sheega waa inuu daaci noqdaa oo dadka khayrka u sheega baa la rabaa atawaasi bilxaqida waa alamru bilmacruuf iyo wanahyi cala lmunkar labadaa inuu istaago maxaa yeele cilmi buu u leeyahay ahalkeedii buu ka mid yahay lanna alamru bilmacruuf wanahyi cala lmunkar markuu qofku u istaagayo waa inuu shayga uu reebayo ama shayga uu amrayahay cilmi uu u leeyahay weyaan qof aan cilmi u lahayn oo labadooda garanaynin daacibaana hadduu yidhaahdo waxbuu kharribayaa shay macruufa waxaa laga yaabaa inuu munkar ka dhigo shay munkaraba waxaa laga yaabaa inuu macruuf ka dhigo hadduusan cilmi u lahayn wey marka qofku inuu daaci noqdo oo xaqa u istaago oo ummadda uu khayrka u sheego ayaa sifada saddexaadoo looga baxsado khasaarada ay ka mid tahay weeyaan alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar wey maxaa yeele ilahi wuxuu leeyahy waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar ayuu rabbi leeyahay subxaanau watacaala ha idin ka mid noqoto umma daa'ifa koox ha idin ka mid noqoto oo dadka ugu yeeray yamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar khayrka dadka ugu yeero macruufka dadka faro munkarkana dadka ka reebo ha idinka mid noqoto marka sidaasoo kale qofka markuu cilmi u leeyahay ayaa la rabaa inuu u istaago dacwadaasi weya watawaasow haddana isku dardaarmay bisabri sabirka isku dardaarmay iyo dulqaadka isku dardaarmay waa sifada afraad ee khasaarada looga baxsado wey atawaasi bisabri waa maxay qofku markuu cilmigii ou bartay ee uu ku camal falay oo daaciga uu ku noqdayoo dadka ugu yeeray waxaa weeye markaad daaci noqoto dadka khayrka ugu yeerto acdaa fara badanaad yeelanay cadow fara badanaad yeelanaysaa cid alle ciddii munkarkeedii aad sajiriso waa kula dagaalami kii shirkiga ku jiray haddaad shirkiga ka reebto waa kula diriri kii nifaaqa ku jiray hadda nifaaqa u sheegto waa kula dagaalami kii bidcada ku jiray haddaa bidcadiisii ka taabato oo wax u sheegto waa kula dagaalami kii macaasida ku dhex jiray oo macsida samaynayay waa kula dagaalami qofka acdaa badanuu yeelanaya marka acdaadaas uu leeyahay darteed oo la collaysanayso atawaasi bilxaqi inuusan uga tegin xaqa sheegistiisi inuusan uga tegin ee uu dul qaata baa la rabaa tawaasi bisabri inuu qofku ku sabro baa la rabaa fi suurati sajda aliflamiim asajdan ku soo marnay luqmaan alxakiim markuu wiilkiisa la dardaarmayey wuxuu yidhi yaa bunaya aqim asalaata waamur bilmacruufi wanha cani lmunkari wasbir calaa maa asaabak yacni wuxuu yidhi wiilkaygow wuxuu yidhi horta salaadii la imow macruufka dadka far munkarkana dadka ka reeb marka intaa samayso waa lagu dhibi marke wasbir calaa maa asaabak wixii ku asiibo oo dadka xaggooda kaa soo gaaro ku sabir walidaalika ambiyadu sidaas bay ahaayeen nabiyulaahi maxamed imisaa la amraya inuu dadkiisa qoomkiisa u sabro markay aflagaadeeyeen dhibaatooyin ay la yimaadeen qofka daacigana waa la dhibi asagan inuu sabro oo dulqaata ayaa laga doonaya weyan watawaasu isku dardaarmay bisabri sabirka isku dardaarmay kuwaasi khusraanka way ka baxsadaan marka khasaarada iyo halaaga waxaa looga baxsadaa oo ra'sumaalkaadii diinka uusan kaa khasaarin waxaa looga baxsada waa afartaas aliimaanu billaah walcamal asaalix atawaasi bilxaq watawaasi bisabri afartaasaa looga badbaada ibnu kaiir oo kale raximahullahu suuraddaa yartaa markuu ka warramayo wuxuu soo guuriyaa qiso ninka la yidhaahda musaylamat lkadaab yacni ninkii nebinimada sheegtay wtigwaqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo asna yidhi qur-aan baa laygu soo dejiyaa ayuu qisaskiisa ka sheekeeyey markaasuu wuxuu leeyahay musallamat lkadaabba camr bni caas ayaa intuusan islaamin ka hor labadooda musallamat lkadaab iyo camar jaahiligiibay saaxiib ahaayeen camr bni caas intuusan islaamin ayuu maalin u tegey musallamat lkadaab markuu u tegey ayaa musallama su'aal weydiiyey camaroo weydiinaya maxaa yeele markuu ka yimid camar bni caas markaasuu weydiiyeoo yidhi wayxak ya camru maada unzila calaa saaxibikum camarow saaxibkiina nabi ilaahi maxamed uu ku jeeda maxaa lagu soo dajiyay buu yiri markuu yaani maxaa lagu soo dajiyay oo yiri ba amar u jawaabo yiri laqad sami'tu ashabahu yaqra'una suratan 'azimatan qasira waxaan maqlay buu yiri nabi maxamed asxaabtiisii oo suurad yar oo aad u qiimo badan oo weyn qiimo leh akhrinayo markaasuu yiri wamaa hiya oo maxay ahayd suuradaas buu weydiiyey suurada yarta ah macnaha qiimaha leh maxay ahayd amr ibn aas asagoo muslim ahayn ay suurada maqlay markaasuu uu akhriyay wal asr inal insana la fi khusr illa alladhina aamanu wa amilu salihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr musallamatul kadab xogaa buu fakaray marka abaaru dib isugu laabtay waa fakaray markaasuu wuxuu yiri waqad unzila alayya mithluhu anigana taasoo kale lagu soo dajiyay buu yiri ayadoo kale ayaa lagu soo dajiyay buu amar waa weydiiyay wuxuu yiri wama huwa bal adna ii sheeg wax lagu soo dajiyay markaasuu wuxuu yiri ya wabru ya wabru inma anta udunani wa sadrun wa sa'iruka haqrun naqrun yani waxa soo quraanka dhigay yani wuxuu yiri markuu inta dhameeyo yiri kayfa tara ya amru amru saw aragtaabu yiri quraanka kan yiri lagu soo dajiyay amru uu la hadlo wuxuu yiri wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka la takdhib wallahi buu yiri waad ogtahay inaan ku ogahay inaad been sheegayso wiirniyo been inaad sheegayso ku ogahay buu yaani wuxuu ka wada hadalkiisa wabriga waxaa la yiraahdaa bakaylaha markaasuu yiri bakaylow bakaylow yaani uu quraanku ka dhigaya adiga dhanba waxa tahay buu laba dhagood iyo xabad kaliya tahay kula inta soo hartan waa wax xaqiir ah hal mar la cuni karo wax kale ma quraankiisa kaasuu ka dhigay wuxuu soo guuriyay ibn kathiir yaani markuu ka warrama ninka quraankiisa iyo waxa uu ku hadla sheedaanka fi suurati yunus buu aad uga hadla wuxuu leeyahay musaylama waxyaalaha uu sheegay ibn kathiir rahimahullahu la'nadu kala daala la'anahu allah buu yiraahdo markuu ka hadlayo wuxuu yiri buu yiri ya difda'u bint difda'ayni naqi kam tanqina lal ma'a takdurina wala shariba tamna'ina buu yiri quraankiisa buu ka dhigay wuxuu yiri difdac waxa la yiraahdaa raha oo biyaha ku dhex jiro raha labada raha ay iska dhashay yaani ciibow yiri oo sawdee imsa sawdeenis yaani wuxuu yiri naqi kam talqin imsa sawdeenis oo dhawaaqaysa buu markaasuu yiri lal ma'a takdurin wala shariba tamna'in biyahana ma wasaqaysida ma calwisid oo calow kama dhigtida ma wasaqaysid qof cabaayana kama reebi kartid buu yiri yaani quraankiisa taasuu ka dhigaya markaasuu ibn kathiir asagoo sii wada wuxuu yiri yaani wuxuu yiri buu hadana wuxuu yiri qubbiha walu'in ilaahi ha maarta fool xumeey ha lacnade hadaladiisu waxa kamida laqad an'ama Allahu 'ala al-hubla id akhraja minha nasamatan tas'a min bayni sifaqin wa hasan yaani saasuu leeyahay ilaahi wuu u nicmeeyay haweenta uur kale markuu qof nool oo soconaya ka soo saaray oo ka soo saaray calooshi maqaarka iyo meeshii hooseysay gudaha ku jirta raximkii ka soo saaray taasna quraan buu ka dhigayaa weeye waxa kamid aha quraankiisa uu tirinay markuu nabi ilaahay maxamed uu la tartamaya salawaatu allah salaamu alayhi oo leeyahay anna quraan baa lagu soo dejiyo dad baa ku raacay dad daba galay oo run u haysto waxa uu sheegay waxa kamid aha yaani waxyaalaha uu oran jiray maroodiyo kale markuu ka hadlayo wuxuu dhigi jiray wal fiilu wama adraaka mal fiilu yaani wuxuu yiri lahu zulqum tawil yaani wuxuu leeyahay maroodi buu yiri markaas yiri wama adraaka mal fiil quraankiibu uu iska dhigay inuu sameeyo maroodi wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyay buu yiri markaas yiri lahu zulqum tawil luqun dheer buu leeyahay maroodiga kulaha luqun dheer uu leeyahay wuxuu leeyahay ibn kathiir rahimahullahu wa qawluhu buu yiri abadahu allah min rahmatihi ilaahi naxariistiisa ka fogeeyay waxa kamida quraanku wuxuu sheedaankii oo waxa uu quraanku sheegiisi kamidaha wal aajinati ajna wal khabizati khubza wal laqimati laqman ihalatan wa simna in quraish qawmi ya'tadun bihi يعني كلمات كاسي وحلبدا اي سو غورين جيري يعني هوانته وحجينك عجينك سميسي والعاجنات الدمرك عجينك قصي عجنا يوحوا لي والخابزات خبزا هوانك كبست دمه واللاقمات اللقما كو وحنه أو وحمارة اللقيه إهالة وسمنا يعني بهاشا اللي يرهد واقذي إيا مارتي إيا محال هذا سمنك واحد هذا صبق وحل مدك عني مركزه حقوق إن قريش قوم يعتدون قريش وادد حد بيوي وحيالها كانوا سوتريه مركزه ابن كثير وحوليه إلى غير ذلك من الهديان waxaas wax lamid oo tiriya oo yaani hadal hadiyaan oo la iskaga hadla aan qiimo lahayn wal khurafat allati ya'naf as-sibyan an yatalafadu biha iyo khurafat ay ilmaha yarka inay ku hadlaan xataa ay nacayaan ayuu ku hadlaa buu leeyahay illa ala wajhi sukhriyati wal istihza inay maray ku jeesjeesayaan inay u sheegaan mooyee sika سكل أين نشيغين مركاسر ولهذا أرغم الله أنفه إلهي بامارة الدليي مركاسر وشرب يوم حديقة الموت يعني حتفه قيردي سلمان تاسو لكل مية مسلمين انتلوا الدولان في عهد أبو بكر أيال الدولان أشاسوا كل انتبهوا لي ومزق شمله يعني عيدا كيسبه كلقي ولعنه صحبه وأهله markuu yaani asagii dhintay ayaa maartay dadkii markii laga adkaado Abubakar waqtigiisii oo la dagaalamay ayaa waxa weeyaan dadkiisii soo wada islaameen markaasay lacnadeen asxaabtiisii iyo ahlkiisii dhanba waa wada lacnadeen buuliye marka suuradan oo kale yaa ku keenay inuu maartay leeyahay anigana ayadoo kale la igu soo dajiyay oo leeyahay markaasuu hadiyaankaasi wax la midka uu ku hadlay weeyaan